imisay dileen imisay ay naafeeyeen imisay agoonteeyeen waxaa taas la mid ah aniga aragtidayda waxyaabaha forekiska la yidhaah oo hadda dalkeenna ka bilowday dadkuna ay u qabaan faa'iido laakiin haddayan ka waantoomin ay arki doonaan inayan faa'iido ahayn oo ay halis ku tahay ma aha sida kalluunka loo dabo maqaalinta loogu dabo annagoo waaweyn oo caqli leh in sidaas oo kale naloo dabo sidaa darteed ma rabo inaan hadalka idinku badiyo laakiin wixii bulshadayda halis u ah khiyaano u ah inaan munaasabad kasta ka sheego mas-uuliyadda i saaran ayaa ayaa hantidaada adigaa iska leh dhib badan u soo maray si kastaba oo aada u marto ay kugu soo gashay ka fikir iska hubi meesha aad ku bixinayso haddii aad cid u dhiibanayso haddii aad ribxayso yaa ka damiin ah qofkaas kambanigaas yaa damiinka ah hadduu waxaaga qaato hadduu la gembiyo